waxaan ka hadlaynaa meeshaan annagoo odayaal reefiqi yaaquuba oo rag badan ah oo xuseen culmaxade iyo faarax calrigen iyo xirsi cabdille iyo macalin khaliif nuur jahaad iyo muxuu ahay xasan muxuu ahay maxamed xasan gurey iyo faa'id iyo raago goley iyo rag kale oo badan intayadaas annaga oo odayaal reefiqi yaaquuba waxaan ka hadlaynaa xalayto nimuu waruu idaacada ka sii daayay dhallinyaro ah oo annaga ciddayada ah hadaluu idaacada ka sii daayey oo muxuu ahaayeen ku cambaareeyey ugaaska iyo odayaal iyo hadallo badan oo aan dadka u wada laaq ahayn iska sheegay oo aan qabiiladu dirsanin oo ayn loo hadal la oranin oo usan matelin yaanu ka hadlaynaa waxaan uga hadlaynaa intii us dhibaateeyey waa ka raaligelinayna annagoo qabiiladiihoo dhan waa ka raaligelinayna idaacadii hadalka ka qaadayna waxaan leenahay waa inay dadka hadalka qaadaysa u fiirsato oo dad qabiilada mateli kara inay yihiin in kale u fiirsato ee wiil weliba hadduu inta tago yidhaaho saasaa annagoo reer hebela sheegnay haddee warkiina waa qarimhayaa qabiiladii iyo dadkii kalena warxumo badan baa ku soo baxaysa ha laga fiirsadaan idaacooyinka leenahay dadka ka hadlahayaa qabiilada dad qabiilada mateli karo u miiqan kara waa inay yihiin idaacadii uska hadlayna saasaan leenahay annagoo sidaas ah oo odayaashii kalena iiga dambayn doonaan ugaaska waa ka raaligelinaynaa wixii ninkaasi yidhi odayaasha waa ka raaligelinayna annagoo qabiiladii ah ummad all ummaddii isxumeeyey qabiilooyinka kalean ka raaligelinaynaayo bahogaadeen aanu la nahay qaaraanka kulligood waa ka raaligelinay hadal aanu dhammayn iyo hadal aanu kula soconnay iyo hadal naga matelo midna ma ahan wixii dhimanna odayaasha sheegi doona iga dambeeya odayaasha iga dambeeyaa sheegi doona bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ahay ninka liya xuseen cilmi baan ahay oo u weyn xuseen cilmi xade oo u weyn inta hadda meesha fadhida odayaasha ah hadalka macallinku yidhi macalin khaliifka iyo ninka horeo hadlay hadalkaas xala meesha us ninkaasi ka sheegay oo aan ogaaska qaban oo aan odayaasha qaban oo aan qabiilka qaban yaan raalligelin ka wadnaa raalli in laga ahaado ogaasku raalli ahaado odayaashu raalli ahaadaan qabiilku raalli ahaadaan rabnaa waxaan qabno oo dhibaato ah oo kaan lahay ma jiraan haddii hadda waxyaala xun xoogaaya jiraana dadka dhexdiisa ka waxaysanayaa nabad baan qabnaa sinaan baan qabnaa walaalnimaan qabnaa kuwaan qaaraanka lanaha anaan eed ka qabin odayaashaanaan eed ka qabin tolkaanaan eed ka qabin raalli ha la ahaado halaga biskooda ha laga caafimaado odayaashii qabiiladu reefiqi yaaquub baan ku fanilaa ilaa lix iyo toddoba midkoodaan nahay intaasaanu jeedinayna idaacada iyo islaamka u sheegaynaa bismillaah waa siday u sheegeen waaye odayaashu war badan oo kale hadda ma harinin waa ka xunnaa arrintaas waana ka raaligelinaynaa qabaa'ilka guud si guud baan uga raaligelinaynaa gaar ahaanna ogaaska magaciisa lasoo hadal qaaday waxaan kaloo cambaaraynaynaa idaacadaha kuwa aan maaragtay ehelka u ahayn saxaafadda oo waxay doonaanba waraysanaya idaacadda waxaa la rabaa inay waray tafaftirtay ay gudbiso cid istaahisho ay ka duubto ee dadka maaratay haddii la kusimagolaya waxmagaratada iyo dadka maatada ah amaba maaratay aan dhammayn ama dhallinyarada inay wax ka duubaan xaq uma lahan inay duubaan soo daayaan warkooda waa cambaarayaena idaacadda warkaas soo gudbisay waana mahadsantiin wasalaamu calaykum warkaa odayaashu sheegeen baanu la wada qabnaa markaanu nahay qabiilkii reefiqi yaaquub warkaa qabiilku sheegay oo odayaashu sheegeen oo ragga soo maray baan annaguna la qabaa waxaannu raalli gelinaynaa warkii ilaahay idankiisa ninkaas wax magaradka ah ka yimid warkaasaannu ka raalligelinaynaa ugaaskaan raalligelinaynaa odayaashii u taabtay baannu raalligelinaynaa waxaannu u soo diray iyo waxaan la qabna midna ma aha raalli inay ka ahaadaan baannu rabnaa sidaasaannu kulligayo isla qabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi